walaa mashyatin waxarakatin wahay-atin yacni qaab usocodka iyo qaab dhaqdhaqaaqa qaab socodka iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxa weeye qaabka waxyaalaha noocaas oo kalea marka waxa weye ha kaga dayanin waayo umuuraha noocaasa qudwa kuma jirto fa innahu inamaa saara shaykhan jaliilan bitilka wuxuu ku noqday yacni sheikh markaa waxa weeye weyn wuxuu ku noqday bitilka taas oo marka waxa weeye cilmiga iyo akhlaaqda wanaagsan ah falaa tasqud anta bitabaciyati lahu fii haadihi ha ku dhicin anta adigu bitabaciyati lahu yacni markaa raacitaanka marka aada raacayso fii haadihi tan kale aada ku raacayso waxyaalo aan qudwa ku jirin aada kaga dayanayso bimacnaa waxa uu tilmaamayaa yani waxyaalaha markaa waxa weyan yani sheikhu uu ku fiican yahay akhlaaq fiican markaa yani dabeecadiisa markaa wanaagsan hadduu dabeecad wanaagsan leeyahay iyo akhlaaqda wanaagsan marka uu leeyahay dhaqanka wanaagsan uu leeyahay waxyaalaha noocaas aadaabta in laga qaadanayo yani aadaabta samtiga iyo hadyiga intaas laga qaadanayo ayaa la tilmaamaya ama wixii markaysa markaa isagu uu ku baydhsan yahay oo hadduu markaa waxa weye dabeecad xun yahay waxyaalaha la midka waxyaalaha noocaasa lagama dayanayo waxyaalaha noocaasa lagama dayanayo sidaas aawadeed alqudwatu biakhlaaqihi ma odhana bisaalix akhlaaqi buu yidhi yani akhlaaqdiisa teeda wanaagsan yani inuu markaa ad kaga dayato wa kariimi shamaa'ili waayo akhlaaqda xun yani waxa weeye markaa ma fiicna marka maadaama akhlaaqdu markaa waxa weeye yani markaa fiicani ay markaa tahay markaa mid maxmuud ah haddii sheekha marka waxa weeye dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisu ay xun tahay isaga marka akhlaaqda xun ha ka raacina akhlaaqdii wanaagsaneed ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu lahaa yani taas waa inaad markaa ku dayataa kaana khuluquhu lqur'aan nebigu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yani aad buu akhlaaq wanaagsanaa axaadiis badan baana kusoo aroortay akhlaaqda wanaagsan tilmaamaysa marka wuxuu tilmaamaya waxaa laga qaadanaya ma aha cilmiga oo keliya ee xataa ku dhaqanka cilmiga lagu dhaqmayo iyo akhlaaqda wanaagsan iyo umuuraha noocaas oo kale ayaa laga qaadanaya salafkuna waa markaa taa waa samayn jireen oo waxa weeye inay markaa yidhaahdaan markaa qofka markaa aalibka ah ay yidhaahdaan yani sheikha waxa weeye aadaabtiisa iyo marka waxa weye akhlaaqdiisa iyo hadyigiisa iyo waxaa loo jeedaa marka dhaqanka wanaagsan ee uu leeyahay taas yadaa marka waxa weeye kaga dayo oo waxa weeye ka raac imaam malik isagoo markaa inan yara ayaa markaa hooyadii usoo dirtay majlis ulcilmi markaasa waxay ku tidhi yacni markaad sheikha markaa u tagto waxa ugu horreeyaad ka faa'idaysataa waa inay noqoto akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo waxyaalaha noocaas ayay kula soo talisa xataa waxa weeye dee dumarka ayaa markaa umuuraha noocaas oo kalea garanayey oo yacni markaa carruurta markaa kula talinayay inay waxa weeye dhaqanka iyo hadyiga yacni markaa wanaagsan inay ka qaataan yani marka ardaydu marka mashaayikhda ay ka qaataan marka calaa kulli xaal asal ahaan waxaa laga qaadanaya waxa weye waa cilmiga laakiin marka waxa weeye dhaqanka cilmiga lagu dhaqmayay akhlaaqda wanaagsan iyadana waa laga qaadanaya waa camalkii cilmiga lagu camalfalayey taasoo kale weeye waxyaalaha aan qudwadu ku jirin yani masalan yani in laga markaa lagu raaco markaa ruux ma aha oo lagu qallito oo la yidhahdo waxa weye sida markaa uu hadlo ama naqmada uu leeyahay ama codkiisa sida uu yahay ayaan markaa jilayaa jilitaanka taas oo kale la jilayaa waxa weeye markaa mid fiican ma ah mid fiican yani markaa ma ah waxyaalaha wan wanaagsana nafcigu ku sugan yahay baa layskaga daydaa laakiin waxyaalaha noocaas ah mid layskaga daydo yani markaa ma ah dadkuna waxa weye waa ceebsanayaan hadday markaa yani arkaan yani ruux marka waxa weeye ruux kale saa u cabay oo xataa markaa xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo naqmadiisa iyo markaa dananka codkiisa iyo si walba markaa yani waxa weye u wada liqay dadka laftoodu yani markaa taasoo kale marka waxa weeye wa arkayaan marka inay tahay arrin markaa faadix oo marka aan fiicnayn nashaadu shaykhi fii darsi yani sheikhu markaa firfircoonaanta markaa darsigiisa uu ku leeyahay yakunu calaa qadri madaariki aalib wuxuu noqonayaa yani ardaygu garashadiisu qadarka ay la eg tahay istimaacihi dhegaysigiisa marka waxa ay ku la eg tahay sida marka uu darsiga u haleelayo ee uu garanayo ee u dhegaysanayo iyo wa jamci nafsihi iyo naftiisa markaa siduu ugu kulmiyey oo bimacnaa waxa hami kale aanu ulahayn ugu mamman yahay dersiga wa tafaaculi axaasiisihi iyo marka waxa weeye sida markaa la shaqaynta uu la shaqaynayo dareemadiisu maca shaykhihi shakiisa ay la shaqaynayaan fii darsihi darsigiisa gudihiisa oo bimacnaa darsiga uula shaqaynayo oo waxa weeye inuu aad marka waxa weeye darsiga uxiisaynayo ay ka muuqato walihada faxdar an takuna wasilata qaطcin licilmih sidaas aawadeed waxaad markaa ka digtoonaataa inaad noqoto wasilata qaطcin yani goyn mid markaa sabab u ah yani licilmihi cilmigiisa markaa waxan aada goynayso oo cilmiga uu ku sheegayo aada jarayso bilkasali waalfutuuri aada ku jarayso bilkasali caajis iyo waalfutuuri yani markaa daal iyo walitikaai yani markaa dangiigsi aada iska dangiigsato o iska jiibsato aada suxul ka dhigato iyo wansiraaf idihni yani maskaxdu inay waxa weeye yani jeesato iyo wa futuurihi maskaxda lafteedu inay caajisto waxyaalaha noocaasa markaysaa waa waa inaad markaa yani marka iska ilaalisaa oo hadduu arko waxa weeye iyadoo markaa yani markaa xoogaa dersigii la dhibsaday oo markaa la hamaansanayo marba saacadda la eegayo oo marba waxa weeye markaa mar la jifsanayo yani waxa weeye oo marba la jimicsanayo waxyaalaha noocaasa waxa weeye waxaa la dareemayaa in yani yani culays markaa dersigu inuu yahay xoogaa markaa la dhibsanayo saas aawadeed waxaa dhici karta in yani markaa uu iska joojiyo fawaa'iddii markaa lagu sheegi lahaa yani halkaas ay ku go'do qala alkhaibu albagdaadiyu raximah llahu tacaala khaibu lbagdaadi waxa uu yihi xaqu lfaa'idati an laa tusaaqa ila ilaa mubtagiiha yani faa'idada xaqeedu waxa weeyaan waa inaan loo soo markaa yani markaa loo keenin oo bimacnaa loo soo kaxayn ilaa ilaa mubtagiiha ka doonaayo mooyaane ku kale waa inaan loo keenin xaqa faa'idada caynkaasa walaa tucraba ilaa cala araagibi fiiha inaan loo bandhigin ka marka waxa weeye jecel mooyaane ku kale inaan loo bandhigin faidaa ra'a almuxadisu bacda alfutuuri min almustamic hadduu arko yani markaa muxajiskii markaa hadduu arko bacda alfutuuri yani waktigaasi waxay ahayd zamanu riwaaya ayay markaa ahayd yani waxa weeye saas aawadeed buu yihi faida faidaa ra'a almuxadisu yani markaa kii xadiiska marka waxa weeye yaqaanay ee xadiiska warinayey hadduu arko bacda alfutuuri yani markaa daal markaa wax ka mida min almustamici ka dhegaysanaya uu ka arko falayaskut ha aamuso faina bacda aludabaa'i qaal maxaa yeelay marka udabada qaarkood baa waxay yidhaahdeen nashaatu alqaa'ili calaa qadri fahmi lmustamic yani markaa firinfircoonida uu leeyahay ruuxa markaa hadalka odhanaya waxa uu markaa kolba la ekaanaysaa ruuxa dhegaysanaya fahamkiisu qadarka uu leegyahay uma saaqa bisanadih markaasuu markaa wuxuu ku soo yani arooriyey sanadkiisii can zayd ibni wahbi inuu ka soo warinayo qaala inuu yihi qaala cabdullaahi yani cabdullaahi waxa uu yidhi xajisi alqawma maa ramaquuka biabsaarihim cabdillahi ibni mascuud ayaa wuxuu yidhi dadka waxaad u warantaa maa ramaquuka intay markaa kugu soo taagaan biabsaarihim indhahooda ay kugu soo taagaan u waran faidaa ra'ayta minhum fatratan haddaad marka waxa weeye markaa daal ka aragto fanzic yani waxa weeye cilmigaad sheegayso markaa ka siibo bimacnaa halkaa ku jooji yani halkaas ku jooji marka waxa weye calaa kulli xaal yani inta markaa yani firinfircoonida iyo marka waxa weeye marka iqbaalku uu jiro bay fiican tahay marka cilmiga in la sheego laakiin haddii caaji caajis soo galo oo yani markaa laga daalo waxaa fiican marka in la joojiyo saas aawadeed bay marka waxay culamada qaarkood odhan jireen hadduu majlisku dheeraado shaytaanku nasiib buu ku yeeshaa yani nasiib ayuu marka ama qayb buu ku yeeshaa alkitaabatu can shaykhi xaala darsi walmudaakara yani sheikha in wax laga qoro waktiga marka waxaw darsiga iyo waktiga marka mudaakarada mudaakarada waxa weeye darsi ma dhigayo laakiin sheikhii baa marka masaa'il buu ku sheekaynaya yani sheek ahaan buu masaa'il u sheegaya taasaa waxaa la yahay mudaakara wa hiya takhtalifu min shaykhin ilaa akhar yani qoraalka marka waxa weye laga qoraa sheikh waxay markaa ku kala duwan tahay shuyuukhda fafham yani taa faham walihada adabun wa sharun waxay ku markaa taasi markaa usugnaatay yani marka aadaab iyo shardi labadaasay leedahay أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أن- أنك ستكتب أدبت إلى ضيمياء وحوي وحابون إن أدمك أغيسيس الشيخاك إن أتكقريسو أو كتبت ما سمعته مذاكرة أما إن أتفرتي وحد مركا مذاكرة أغمق الشيء بمعنى حال الدرسي يعني أنا أتكمقل وقتي ومركا مسائل يعني مركا وكشي كينيو يعني شيكدا دحديدي أتكقبته فتشير وأما الشرط شرط المياه فتشير إلى أنك كتبته من سماعي من درسي شرط المياه فتشير وحتى الماميس إلى أنك كتبته إن المركة قرطي آه، من سماعه مقل كيسي أتكا قرطي أتكا مقشي من درسه يعني درس كيسي قديسة توحوا تلماميا وأقرالك مركة يعني الشيخ وحلقة قرأ في حال الدرس وقتي أو درسي كتشرا أما وقتي أنا الدرس كتشري يعني ساس أي مركا لا يعني مركا كاور رميا مركا وحوي قرال كاس يعني وحلقة قرية لبدا مركا وحوي حالة أو درسي مركا كتشرة وحوق ترقى لين مركا درسيان كاور رمى ساس وحي تاي متك حق بدل وحا مركا مذاكرة وكل شيء saas aawadee culamada qaarkood waxaabay odhan jireen waxyaalaha uu mudaakarada ku sheego yacni inaan laga warin markaa weeye inaan laga warin yacni markaa weeyaan waayo marka waxa weeye ruux markaa ruux xaaladda marka aanu darsi ku jirin yacni markaa hadal yacni markaa kale uu hadal yacni markaa uu hayay oo sheeko laisla celcelinayo deedna uu ku dhex sheego ta noocaas oo kale ah waxaa dhici karta marka isagaa yacni غلط iyo wax la mida ayaa geli kara xoogaa markaa khalad ayaa geli kara oo waxa uu soo diyaariyey iyo waxaanu soo diyaarin isku mid ma aha waxaanu soo diyaarin iyo wuxuu soo diyaariyey yacni mid isku mida markaa ma ah marka waxa weeye sidaas aawadeed yacni waxa weeye xaaladda yacni markaa aada mudaakaro wax kaga qabato waa inaad markaa sheegtaa iyo baraarujisaa waxaas inay mudaakaro ahayd oo ayn markaa waxa weeye markaa darsi iyo wax la mida aynay ahayn يعني مركز صاصة كان مركز وين الدرر الجسام يعني وين المركز درر الجسام ولما مركز إسلام مع ذلك أديه حوي مركز مقام يعني عن مركز وحوي آه، يعني هذا الأمر مناظرة وعد مناظرون وحلم إذا هذا الكسوة بحي أدو تاسو كان مركز إيطاينة وين ضغطتا وحاس مركز إسلام حوي ما يعني إلزام بو أيولي مثل اعتقاد بو أيولي تاسو لفتي هذا وحوي وين المركز هبسطا مركز وحا يعني أتكقر إيسا waa inaad markaa sheegtaa inaad ka qorayso oo aada ogeysiisaa yacni tafsiirkuna waa la mid yacni waxaad ka duubayso waxa weye waa inaad ogeysiisaa inaad ka duubayso ama waxa weeye markaa in waxaanad ogeyn waxaanu ogeyn in laga duubayo inaad ka duubto yacni taasi waa su-ul adab bay culammadu yidhahdeen yacni waa aadaab markaa xun yacni weeyaan sheekha laftiisana waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo bakri abuzayd kitaab la yidhaahdo adab ulhaatif yacni waxa weeye aadaabta ay leedahay markaa yacni telefoonku uu leeyahay oo waxa weeye waxyaalo markaa badan waxa dhacda yacni yacni telefoonada in waxyaalo la yskaga duubo oo qofka markaysaga inta wax la weydiiyo dabeedna markaysaga waxa markaa yacni si caadiya yacni markaa laga yaabo inuu shaygii markaa wax uga yidhaahdo ama markaysaga waxa markaa aanu aada u hubsan ama wax la mida yacni iyadaan loo sheegin marka waxa weeye tan in laga duubayo tan noocaas oo kale culamadu waxay yidhahdaan waa madmuun bay markaa yidhahdaan waa xun tahay yacni waxa weeye waa mid markaa xun yacni markaa weeye marka waxa weeye calaa kulli xaal yani marka waxa uu tilmaamaya un ama aladabu fayanbagii laka an tuclima shaykhaka anaka sataktubu yani marka aw katabta ma samictahu mudaakaratan taas iyadii waxay ka mid tahay yani min xusni اladab ayuu ka tilmaamaya aلtalaqi can اlmubtadic mubtadic qaadashada wax laga qaato ixdar aba ljahli almubtadica abaa jahalkii bimacnaa kii jahliga u saaxiibkaha buu ujeedaa أبا الجهل بمعنى صاحب الجهل كي جهل أصاحبك كايو المبتدعة مبتدعها يعني كدكتونو الذي مسه زيغ العقيدة كاسا أصابتيو هلالي يعني مركا عقيدة دي سو إني مركا وعصنتهاي يعني مركا آه تاس مركا أي هلاشي وغشيته سحب الخرافة أي دبوشي آه ضروريه خرافته أي دبولين يحكم الهوى hawadiisa iyo waxa naftiisu jeceshahay buu xaakim ka dhiganayaa wa yusamiihi alcaqla waxaanu ku magacaabayaa hawadiisii buu wuxuu ku magacaabayaa caqli wa yacdilu cani innafsi nafska ayuu ka weecanayaa wahal ilcaqlu ilaa fi nnafsi caqligu una kuma sugnaa istifhaam bimacna nafyi يعني وهل العقل أي وما العقل عقل ما أهان إلا في النص أي في موافقة النص نص كمد وافق سن مويانا وحكا لما أهان بمعنى عقل الصريحة وحوي مركا غشكا بمعنى وحوي إيو آه، فسادك كمرني الصافقة أهي نصك أي وافق سن يهي ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح يعني كاس مبتدعة هي وحا وقبصنا يا أو كدقا يا ضعيفك ويبعد عن الصحيح وحان كفغانيا يعني مركا صحيحي بكفغانيا أحاديث ضعيف يكون موضوعات كابو دليشنيا أحاديث الصحاحة هاي نواكتك يا صحيحة هاي وكذلك مسائش وحقادنا يا مسائش ضعيف اللي تايو قادنا يا مسائش قوي هيدا صحيحة هاي نواكتك يا ويقال لهم أيضا وحق للقوي هذا يعني قلنا مركا بدعوين كأصاحب كأهل الشبهات وكوي شبهوين كأهل كهابا ليلة وأهل الأهواء وكوي هووين كأهل كهابا ليهود ذا الراعي ولذا كان ابن المبارك سيدا سأولد بوحوها ابن المبارك عبد الله المبارك رحمه الله رحمه الله تعالى إلى يومنا حريصة يسمي المبتدعة من مبتدعة كما قعابة الأصاغرة أصاغر بكما قعابة شرقار يرير يعني ساسكم قعاب الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيحة وحاول إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر يعني علمك وحاول يلي علامات كقيامة وحكمها أن يلتمس العلم علمك إن لقدونه عند الأصاغر يعني ذاتك يرير أكتوذا إن لقدونه ذاتك يرير أكتوذا إن لقدونه شيخ الباني حديثك يعني مركا واقوينيا يعني. سلسلة حديث صحيحة أي كقوينيا يعني. رقمك لح بقول يا شن يسقاشن مركا وحوي أصاغرتا وحوى عبد الله بن مبارك كفسري إن لو جت هذا مبتدعة يعني مبتدعة إن لو جت هذا أيو كفسري وهي الروح كالصوم مركا نسك خلافة وصغير يعني ويريه يعني مركا حق وجليل عدي حق قادت أنا ووين تاي حق وحا خلاف سنة ووح مركا يرى اللي تويل cidii raacda marka waxa weeye waxaa xaqa khilaafsan ee baatilka ah ee bidcada ah waxay noqonaysaa marka isaga asaaqir qaar yar yar bay noqonayaan qaar yar yar ayay markaa noqonayaan وقال الذهبي رحمه الله تعالى يعني الذهبي وحول إلهي من حريسته إذا رأيت المتكلم المبتدع الداد مركا أردت صاحب الكلام ككلامك أصاحبك وعلم الكلام كيقان المبتدع ومبتدع يقول إساق دعنا من الكتاب والأحاديث كتابك أحاديث فإن قداف وهات العقل عقل كان سيدا سيدا عليها دادرت فاعلم أنه أبو, أبو جهل واحد أغاتا إنه يهي من جهل وأب جهل وأباء بمعنى جهل أصاحبه وإذا رأيت السالك التوحيدية دادرت وحوية طريقة تصوف قاضية التوحيدية مركز التوحيد يعني لون سبيي يعني مركا waxa weeye wuxuu tilmaamaya ee yani kuwi marka ahl bid'a qaar kamida oo waxa weeye marka qaar tawxiid sheegta ayaa jira oo waxa weeye hadana markii isaga ahl bid'a ayaa jiray abu hayana tawxiidiya ba kamida waxyaalo markii isaga abaatiila markii isaga marka badan bay marka ku sugnaayeen bal markii isaga zandaqa iyo yani waxyaalo badan bay isticmaali jireen marka waxa weeye waa nisba يعني مركا تال لو نسبينيو التوحيد كيف صحيحة هي مثل لو نسبينيو معه يقول إساقو لا داد أركته دعنا من النقل ومن العقل يعني النقل أو مركا شرعي وحا القصور رأيه إن قدافة ومن العقل عقل إن قدافة إن قداية وهات الذوق والوجدة وحد مركا كانتا يعني مركا الذوق دادنك والوجدة وحيارها مركا وحوي النفط لقيه لايو يعني تاسيدا مركا وحوي كانت يعني مركا وليه واصطلاحات مركا سوحة صوفية وحيالها خواطرتي نفسه ذا قصة دعية أي ذوق يا وجدي يا وحلمي ذا كما قعابا فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أحد قاتين يا إبليس وصورة بني آدم قصة مركا ظاهري أو قد حل فيه أما مركا وحوي بني آدم كودا قلي بني آدم أيو مركا كودا قلي دونه وكدح حضليا وحد لذا قفكي بهضليا وحانا كدح حضليا وشيطان فإن جو فإن جمنت منه فهرب هذا كبقضه يعني كعرب وإلا فاصرعه هذه أنا المركة يتوحى كبقينا يعني مركة اللقد أريد wabruk calaa sadri dabeedna markaa waxa weeye shafka ama laabta kaga fadhiiso waqara calayhi aayat alkursiya aayatulkursiga ku akri wakhnuqhu yani ciiji oo baktii yani waxa weeye yani markaa baktii khanqigu waxa weeye waa in markaa cunaha la qabto markaysa waxaan markaa la baktiyo yani markaa taas wey waxa uu sheekhu markaa ka digaya calaa kulli xaal ahlubidaca markaysaga waxa in loo dhawaado oo wax laga qaato yani taas yadaabuu aad iyo aada uga digaya ha ahaadee marka ahlubidacaasi yani markaa suufiya ha ahaadaan yani marka ama ha ahaadaan kayrkood ha noqdaane in markaa ahlubidaca laga dheeraado oo la iska ilaaliyo yani marka ayuu inoo tilmaamaya bidcadoodu ha ahaato bidca mukafira oo wax gaalaysiinaysa ama ha ahaato bidca mufasiqa oo wax faasiq ka yeelaysa tay doontaba ha noqotee waa in markaa laga dheeraado o markaa laga fogaado waayo marka waxa weeye sharkooda iyo dhibtoodu yani qofkii markaa waa asiibaysaa oo waxba yeelaysaa saas aawadeed culamo badan oo markaa waxa weeye uu ku dhacay yani zallaad ama simbirraxooyin badani ay ku dhaceen waxa u sababay waxay ahayd waa mashaayikhdii cilmiga ay ka qaadan jireen ayaa sabab u ahaa yani sheikha la yidhaahdo ibnu caqiil alxambali abulwafa ibnu caqiil alxambali waxaa ku dhacay markaysa waxa markaa xoogaa yani ta'wiil iyo simbirixooyin uu ku dhacay baa jira oo ay ka mid tahay sifaadka inuu awilay bacdu sifaat inuu ta'wiilaad kaga dhacay taana waxaa u sababay nin markaa muctaziliya ayuu markaa waxa weye wax ka qaad qaadan jiray tiibaa markaysa waxa dhibtiisii ay markaa dhibaataysay oo markii dambe markaa waxa weeye dhibaatadiisii ay isagiina soo gaadhay juwayni abulmacaali aljuwayni imaam alxaramayn laftiisa waxa uu tilmaamayaa shaikhu lislaam ibnu taymiya yani kutubta markaa waxa muctazilada ayuu aada u akrin jiray axaadiista aqoontu ulahaana waa yaray kutubta marka waxa weeye muctaziladana abu hashim iyo kitaabkiisa kutubtiisa ayuu aada u akrin jiray taasara fiihi majmuuc alamrayn buu odhanaya labadii umuuroodoo laysu geeyo ayaa markaa saamayn ku yeeshay oo waxa weeye markaa waxyaalaha uu ku dhacay ee khaladyada ah ee simbiriraxooyinka ah waxaa u sababay yani axaadiistii aqoonta u leeyahayna ay yar tahay iyo marka waxa weye kutubtii ahlulbidaca oo aada markaa u taalacan jiray waxaa lasoo naqliyaa axad almashaayikh ayaa waxaa lagu yidhi war madhab alashaacira xaggee kaa soo gashay markaasuu yihi meesha iga soo gashay waxay ahayd maalin maalmaha ka midaba anigoo daara qutni la socda ayaa waxaa dhacday waxaa nagu soo baxay yani mashaayikhdii ashaacirada markaa sheikh ka mid a inuu baaqilaani ahaa baan u malaynaya adigu marka axad almashaayikh mashaayikhdii markaysaga ashaacirada sheikh ka mida ayaa nagu soo baxay buui markaasaa daara qudni baa markaysa waxaa markaa tabjiiliyey oo weyneeyey oo markaysaa markaa waxawey si aad markaa uu weyneynayo ayuu markaa waxawey u qaabilay markaasaan ku idhi markaa adigu ruuxaad sidan markaa uqadarinaysaa muxuu ahaa muxuu ahaa markaasuu yihi markaa daara qudni baa igu yidhi miyaanad garanayn waa imaamu lmuslimiin weeyaane yani markaa imaamu lmuslimiin weeyaan miyaanad garanayn markaasaan dabeedna waxa weeye dee waxaa ii taskiyeeyey markaa daara qudni baa ii taskiyeeyey yani waxiidu casrih ayaa taskiye markaa waxa weeye ku dhuftay markaasaan dabeedna la xidhiidhay buui meesha ashcariyada madhabteedu iga soo gashay halkaa weeyaan buui halkaa weeyaan buui marka waxa weeye calaa kulli xaal yani markaa ta'siir baa marka uu ku leeyahay yani qofku cidda uu cilmiga ka qaadanayo oo waxa weeye siyaare xataa aanu dareemayn baa dhici karta inuu marka waxa weeye yani u saameeyo oo markaa wixii uu raadeeyo saas aawadee waata marka yani shaacirka uu yidhi wahal yurja liaطfaalin kamaalu ida irtadacuu hudiya naaqisaati yaa loo rajaynayaa buu yidhi yani ubad yani wax dhammaystiran la yidhahdo miyaa loo filayaa ida irtadacuu hudiya naaqisaati hadday jaqaan yani dumarka waxa weeye markaa liita yani markaa waxa weeye ee naaqiska ah naasahooda markaa yani caruur jaqday dhamaystiran miyaa loo filaya oo bimacnaa qofka dumari de waxa weeye hadday tahay qof dumara oo yani waxa weye nacas oo aqoonteedu marka ay liidato oo yani waxa weeye naaska markaa naaskeeda shaqitaanka la jaqaya ilmihii waxa weye waa raadaynaya saamayn buu ku yeelanaya waxaa laga yaabaa ilmihiina marka inuu noqdo markiisa waa nacas inuu noqdo saas aawodee xadiis daciif oo sheegaya ayaa jira yani waxa weeye yani qofka dumar ee nacasta inaan ilmaha la shaqsiin calaa kulli xaal waxaynu uga jeednaa yani ahlbidaca sharkooda waa badan yahay saas aawadee in marka laga fogaado yani markaa weeyaan caqliga iyo marka hadda markaa naqliga marka uu tilmaamayo yani ahlbidacu waxay qaacido ka dhigteen idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii naqligiiyo caqligu iska hor yimaadaan caqligaa la hormarinaya lakin taasi waa bail sababku waxay tahay waa in la yidhahdo ida qudima ida tacaarada alcaqlu wannaqlu ama ida tacaarada alcaqlu washarcu qudima asharcu caqliga iyo sharcigu hadday iscaaridaan sharcigaa la hormarinaya marka hore ma suuragal aha caqligii sariixa ahaa ee saafiga ahaa ee saliimka ahaa ee fayada qabay iyo naqli saxiixa oo sharci saxiixa ahi inay labadaas iscaaridaan ma dhici karto way iswaafaqayaan saas aawadeed shekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhahdo muwaafaqatu sariixi almacquul lisaxiixi almanquul ayuu aada iyo aad arrinka noocaasa uga warramay aada iyo aad ayuu arrinkaa uga warramay kitaabkaana magaciisa saasaa la yidhahdaa muwaafaqatu sariixi almacquul lisaxiixi almanquul lafdi kale waxaa kale oo la yidhaahdaa dar-u tacaarud alcaqli wannaqli caqliga iyo naqligu inay iska hor yimaadaan yani daaficitaanka la daafacayo marka kitaabkaasna waa kitaab aada u qiimo badan ibnulqayim aljawsiyana aad buu u ammaanay raxmat ullahi calayh oo waxa ui waqra kitaab alcaqli wannaqli aladi laysa lahu fi lwujuudi nadiirun tani waxaad akridaa kitaabka caqli iyo naqli la yidhaahdo waa daru tacaarud alcaqli wannaqli kaasoo wujuudka ama jiritaankaba kitaab la midi aanu jirin bimacnaa kitaab mawduuca ka warrama oo lamida la soo heli maayo saasuu tilmaamaya sidaas ayuu markaa tilmaamaya waxyaalaha markaa uu yani suufyadu ay isticmaalayaan ay leeyihiin markaa dawqa iyo wejdiga iyo waxyaalaha khayaalaadka ama khawaatirta qalbigooda kusoo dhacaysa oo ay leeyihin qalbigii marka la saafi yeelo yani waxa ku soo dhaca waxa weeye waa wax saxan yani waxa weye waxaas waa abaatir khawaatirtani markaysaa waxay noqon kartaa markaysaa waa min ashaytaan oo ilhaamkii waxa weye wada sax ma aha marka la istafti qalbaka wain aftaaka annaasu waaftawka yani marka laysa calaa ilaaqi xadiiskaasi wuxuu gaar ku yahay mas'alo yani marka waxa culammadu ay ku fatwoodeen yani markaa inay mubaax tahay oo bannaan tahay oo qalbigaagi uu ku xasili waayey oo qalbigaayaa ka dareentay markaysagaa xagasho masalada ku xaganayso ta noocaas oo kale a lagu leeyahy qalbigaaga fatwo weydi dadkiina waxa weeye culammadii markaad weydiisana waxay ku leeyihin waa mubaaxo waa bannaan tahay adigana nafsadaadii waa xaganaysaa ta noocaas oo kalea laleeyahay istafti qalbaka wain aftaaka annaasu waaftawka oo salaamadu waxay kugu jirtaa inaad waxa weeye markaa mar haddii qalbiga ay ku degi waayo inaad ka tagto laakiin lagama tilmaamayo wixii markaa kasta ee mas'ale ee xukumkaaga baahan inaad markaa qalbigun u noqonayso waayo taasi waxay caaridaysaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilaahay waxa uu yihi markaa culamada weydiiya haddaydaan wax garanayn nebigu wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam hala sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaa lciyi su'aalu yani maxay marka waxa weeye may su-aalaan buu haddaynay mar garanayn maslada haddaynay garanayn aqoon u lahayn may cid garanaysa weydiiyaan inamaa shifaa lciyi su'aalu aqoon darada waxa dawo u ah su-aasha ayaa dawo u ah yani aqoon daradu waa cudur cudurkiina waxa dawo ka ah su-aasha xusnu su'aal nisfu lcilmi bay culamadu yidhahdeen su-aasha wanaagsani waa aqoonta ka badh waa cilmiga ka badh marka waxa weeye calaa kulli xaal taana markaa sidaas يعني marka wey marka waxa weeye calaa kulli xaal taana saas weeye ilhaamka awliyaduna markaa ma aha xuja sharciya ma waayo sayid اlmulhamiin cid la ilhaamiyo waxaa dee ugu horeeya oo aan nebi cid aan nebi ahayn oo la ilhaamiyo waxa ugu horeeya waa cumar bn khaaab oo nebigu salى اllahu alayه wasalam waxa uu yidhi قد كانت في الأمم قبلكم محدثون أمدي إذن كوري وحكوش لجد لإلهاميه فإن يكون في أمتي أحد فهو عمر أمضى إذا دوقف كذلك ركاس هو عمر حديث بخاري أساس النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال مركب حوالي الروح لإلهاميه والنبي أهين عمر بن الخطاب بأوهر ريه haddana waxa weeye waktiyada qaarkood waa khati'i jiray markaasaa la sixi jiray bale nebigu salى اllahu alayه wasalam xadiis kale waxa uu yihi in allaha jacala alxaqa calى lisaani cumara wa qalbi ilahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiisa ayuu ka yeelay xadiiska tirmidi baan filaya inu soo wariyey sheekh albani waa taxsiiniyaa ilahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiisa ayuu ka yeelay wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alay wasalam low kaana bacdii nebiyu lakaana cumar haddii nebi iga dambayn lahaa oo dabaday nebi la soo saari lahaa in dabaday nebi la soo saaraan suuragalba ahayne hadday laakiin calaa sabiil fardi ay dhici lahayd cumar buu noqon lahaa xadiiskaana sheekh albani waa quweeya marka waxa weeye fadaaisha cumar waa fara badan yihiin shaydaanku waaba ka carari jiray xadiiska saxiixa ku yaalla waxa uu tilmaamaya yani waxa weeye shayطaanku hadduu arko cumar oo ariiq maraaya yani waxa weeye ariiqaan ariiqa cumar ahayn buu qaadaa ilaa saraka fajan hayra fajig marka shayطaanku waa ka carara waxaasoo fadaa'il yaday u soo arooreen haddana waktiyada qaarkood wuu khadi'i jiray oo ilhaamkiisu macsuum ma ahayn oo ma dhowrnayn oo gefka ma dhowrnayn waxaa ka mida markaa yani khata'yada uu khata'ay maalintii nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam inuu yihi nebigu ma dhiman dabeedna abubakar baa taxay ya ayuha annaas man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat waman kaana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut dadow kii muxamed caabudayo muxamed dhimay kii allaha caabudayana ilaahay waa nool yahoo dhiman maayo markaasuu aayaadka akrinaya wama muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabatum calaa acqaabikum iyo aayaadka lamidka ah inaka mayitun wainahum mayituun wama jacalnaa libashari min qablika alkhulda afa in midta fahum alkhaaliduun adiladaas marka ayuu yani abu bakar akriyey ama bacdi ka mida akriyey markaasuu ogaaday inuu qaldan yahay cumar oo uu ka noqday masaladii masaaisha kale uu ku khata'ay waxaa ka mid ah uu ku gefay inuu waxa weeye markaa yidhi maktu waa caaqilada iska leh ijtihaad musaku dabeedna saxaabadii waa saxeen waxay yidhahdeen arrinkaasi waxa weye sax ma aha waayo nebigu sala allahu alay slam magta dhaxal buu ka dhigay markaasuu ra'yigiisa ka noqday marka waa ku khata'ay dabeedna waa la saxay khaladkiina dabeedna waa ka noqday waxaa ka mid a masaa-isha markaa cumar bn khataab uu ku khata'ay dadkii markaa maanicu zakaadka ahaa abubakar wuxuu yidhi maxaad la dagaalamaysaa dad ashaadanaya dabeedna markaa abubakar wuxuu markaa u sheegay yani markaa xadiiskii buu daliishaday umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha ila allah dabeedna markaasu ku yidhi wallahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati waazaka adigu masaa'il mutacadida ayuu sidaas yadaa ugu khata'ay marka sayid lmulhamiin ciddii markaa la ilhaamiyo ee aan nebi ahayn kii ugu mudnaa oo cumar bnu khaaab ah ayaa ilhaamkiisa waktiyada qaarkood ku gafayay oo la taxayay marka ruux kale in la yidhahdo ilhaamkiisu waa xujo ama markaysaga ilaaq buu uga camal fali karaa oo u qabsan karaa yani wax saxan sidaas iyadaabaynay u ahayn wax saxan sidaas iyadaabaynay u ahayn sulxu xudaybiya markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu gaaladii la gelayay heshiiska arrinkaa waa karaahiyeystay cumar bnu khaaab in heshiis lala galo waa kii nabiga u tegey sala allahu alayh wasalam u yihi ya rasuul allah alafnaa cala alxaq qaala nacam yani bala haa waa ku suganay iyagu miyana baatil ku sugnay haa kuwana laga dilaa miyayna jannada gelayn kuwa iyaga laga dilaana miyayna naarta gelayn haa buu yihi facalaama nucطi daniyata fi diinina dabeedna nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam hadal macnihiisu yahay rasuulka ilaahay baan ahay mana caasiyey ilaahay bimacnaa arrinkan cisyaanan ilahay caasiyey ma aha arrinkii weli naftii cumar waa xaganaya waa ka tegey abubakar buu tegey markaasuu ku yidhi miyaynan xaq ku sugnayn markaasuu ha waa ku sugan gaaladu miyayna baatil ku sugnayn ha waa ku sugan yihin ka laynaga dilaa miyaanu jannada gelayn ka yaga laga dilaana miyaanu naarta gelayn ha waa caynkaasi wy facalaama nucti daniyata fii diinina ta liidata maxaynu udoorana u dooranaynaa oo waxa weeye ka idinka idinka yimaada idinma soo celinayno haddaa muslimiinta tihiin ka annaga naga yimaadana waa noo soo celinaysaa ya ta hoosaysa maxaynu u qaadanayna dabeedna wuxuu ugu jawaabay jawaabtii uu nebigu ku jawaabay mid lamidu ku jawaabay waayo abubakar waa ka cilmi badnaa yani marka cumar bn khaaab wuxuu ahaa aclamu saxaaba saxaabada kii ugu cilmiga badnaa buu ahaa wuxu wa rasuulkii ilahay ilahayna caasiyi maayo mana ogeyn hadalkaa inuu nebigu ugu jawaabay sala allahu alay wasalam marka waxa weya ala kulli xaal mar haddii cumar bn khaaab yani ilhaamkiisii uu noqon waayo mid wada saxan oo xaqa wada asiibaaya oo u khata iyo sax mid walba yeeshay ilhaam ruux kale in la xujaystaa iyo wax qalbigiisa lagu soo tuuro ruux kale oo la yidhi waa weli yani marka waxa weeye in la yidhaahdo waxa qalbigiisa lagu soo ridaa waa xujo sharciya ah waa wax saxan waa xaqo wuu qaadanaya yani ta noocaasi saasayna u suuragal ah waxaad markaa kaloo daalacataa qisada markaa khadir iyo muuse ku saabsan fatxulbaariga mujaladka kitaab ulcilmi markuu ka hadlayo yani marka hadal badan oo markaa waxa way masaladaa ku saabsan buu markaysa markaa yani soo aroorinaya naafica oo u radinayo qolyaha zanaadiqada le xadaanii qalbii can rabbi yani uu radinayo waa kuwa le qalbigeyga wax lagu soo tuuraya qulubtayadaa saafi ah oo idinku waxa weeye cilmigiina waxaa ka qaadanaysaan yani dad dhintay sheekh hebel iyo sheekh hebel yani sanadkiinu silsilad marka waxa weeye dad dhimatay ayay gelaysaa laakin xadaanii qalbii can rabbi qalbigaygaa i warramay iga warramay rabbigaygu iga warramay ta noocaasa waa radinaya taasna inay zandaqo iyo kufri tahay ayuu marka waxa weye sheegayaa ahlucilmiga qaarkoodna uu ka soo naqlinaya qurtubiya ka mid yihiin yani fatxulbaariga ha loo raajica weliba waxaan baraarujinaya kitaab ulcilmi laba meelood buu ku soo arooriyaa yani xadiidka muuse iyo khadir ku saabsan labada mawdic mawdic ka mida ayuu ku sheegaa marka waxa haddaad mid ka weydo ka kale markaa raajac laba mawdicoo labaduba kitaabucilmi ku guda jiraan wa rubamaa inuu xadiidka markaa raqamkiisu inuu ahaana waa surowdaa boqol iyo koob iyo labaatan bal hadda eeg wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal yani ruuxaas shayطaan baa wata ee waxa weeye haddii aad markaa ka baqato waa inaad ka carartaa nabigu wuxu uhi sala allahu alay slam xadis saxiixa man samica bidajaal falyanaa canhu ninkii dajaal maqlaa maqlaa ha ka dheeraado ha ka fogaado haddii lu yaha dajaal cawal baa soo baxo halkan jooga ha odhan bal siduu u eeg yahay baan soo eegaya ha odhan waa inaad ka firdhataa ya waxa weeye haddaad markaa utagtaa tidhahdo waan soo eegaya bal siduu u eeg yahay waxa weye armuku ku haystaa oo uu ku fitneeyaabo markaysaga marka aad atbaaciisa ka mid noqotaa markaa nebigu wuxuuna amray sala allahu alay wasalam inaynu ka dheeraano ka fogaano xadiiskaana culamadu waxay u daliishadaan ahlulbidaca marka in laga dheeraado waayo marka waxa weeye يعني أهل بدعو فتنة الدجال يا شبهات كيسي وحكمدة أي وطان يعني وحوي الشبهات كما كان وحوي أي أهل بدع وطان وشعب يقيد كمدة شبهات كما كان الدجال سيدا تاويد بها حديثة صحيحة وصار رصي إن وحوي ذكر راعية أي أهل بدع مكي تمكا وحوي أهل بدع إن مكا وكسر دحبة حيبة آه إلى مركا وحوي التابعين يعني أي جادين سلف القاركود أدو دجال صبحه waxaan u arki lahaa dadka raacaya inay albidcu ugu badan yihiin xadiidka saxiixna wuxuu ku soo arooray yani xataa yakruja fii ciraadihim adajaalu inuu khawaarijta ka soo dhex bixi doono bimacnaa waxaa loo jeedaa ahlulbidaca ayaa atbaac u ah waayo waa ahlu shubahaat waa ahlu ahwaa isaguna waa abulhawa waa abushubuhaat wey waa shubahaadka kii aabbaha u ahaa iyo hawadaba yani saas yadaa weya saas aawadeed ibnu bata kitaabkiisa alibana markuu ahlulbidaca in laga dheeraado ka hadlayo wuxuu usoo dariishanayaa man samica bidajaal falyana canhu dajaal ruuxii maqlaa yani markaa ama dhul ku maqlaa yani falyana canhu ha ka fogaado xadiidkaasu markaa usoo dariishanaya waxaana markaa culammadu yidhahdaan ahlulbidacu waxa weeye waxay ka dhigan yihiin yani markaa xoolihii cadhada qabay marka xoolaha cadhada qaba sida looga fogeeyo xoolaha aan cadhada qabin sidaasoo kale waa in looga fogaadaa sidaasoo kale waa in markaa looga fogaadaa laa yuraadu mumridu calaa musixin waataa xadiidka saxiixa kusoo aroortay marka xoolaha cadhada qaba waa inaan xoolo markaa fayo qaba waa inaan lagu soo aroorin o lagu dhex darin waa inaan lagu dhex darin marka waxa weeye calaa kulli xaal arrinka marka waxa weye wuxuu tilmaamayaa sheiku hadalkii aynu sheegnay asaakirta وهذا وصف مطابق لموصوفه فهم أساغر وإن عظموا أنفسهم نفوه ذهبوا وينايانه يعني وحوي أهل البدع وأصاغر وكل من خالف النص فهو صغير كي كفتي نصك خلافانا وصغير ويرياك تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل wuxuu hi tacallam cilmiga baro falaysa almar'u yuulaadu caalima shaksiga lama dhalo isagoo cilmi leh yani waxa weye isagaan cilmi lahayn buu dhashaa wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya ilaahay wuxuu idinka soo saaray yani markaa caloolihii hooyooyinkiin wuxuu idinka soo saaray idinkaan cilmi lahayn yani alaslu في الإنسان الجهل أصل واحد بني آدم كواه يعني جهل بقى. علم قوة خلاف الأصل مركا إلى أنت عضانا يصير مركا عالم هاي يعني يستصحب الجهل وصفه جالب على استصحاب يا الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني أصل خوف سيدو شيء وهاي باقي خوي هاي إلى يقين عضو وقصب هذا سيدا خلاف فيه سيدا خلاف فيه walaysa akuu cilmin kaman huwa jaahilu kii ah cilmiga u saaxiibkaa lama mid aha kii jaahilka ahaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waa masinaa leyi waina kabiira alqawmi laa cilma cindahu ka qole ugu weyn aan laakiin wax cilmiya lahaynin aan cilmi lahayn sagiirun ida iltafat calayhi almaxaafilu dadka agtooda waa ku yar yahay haddii waxa weeye markaa jamacyadu ay isdhex galaan oo waxa weeye jumuucda iyo xalqadaha waaweyn ee la isugu yimaado dee waxa weeye cid wax weydiin mayso yani ruuxii cilmi luun baa markaysa markaa yani weyn oo hadlaya ruuxii marka waxa weeye aan cilmi lahayna wuxuu noqonayaa sagiir mid baa la weydiiyey oo lagu yidhi markaysa markaa yani masalan axad asaxaaba ayaa lagu yidhi adigiyo nebiga keebaa weyn markaasu isagaa iga weyn lakin anaa ka horaan dhashay ya isaga ayaa iga weyn nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa iga weyn laakiin anaa ka horaan dhashay ma garanayo ma ma cabaas buu ahaa ma garanayo qad waxadu saxaaba ayaa hadalka noocaasa laga soo naqliya sagiirun ida iltafat calayhi lmaxaafilu iltafat waa min waxa weeye iltifaat la min aliltifaat iltifaatkii isdhexgalka ahaa ayaa ereygaas laga keenay laakiin iltifaatkii markaa daymada ahaa lagama jeenin وقال أيضا رحمه الله وحكى له يري مركز ذهبي ilaahay una xariisteen وaqarأtu bkhaط الشhaykh الموفq شheikh موفq iبن qudamة waxaan khadkiisa ka akriyey qaala samicnaa darsahu ibna abi casruun sheikha la yidhaahdo darsigiisa ayaanu markaa dhegaysanay maca akhi abi cumar anigiiyo waxa weeye walaalkaygii abu cumar abi cumar ayaa dhegaysanay wanqaطacnaa markaasaanu darsigiisa iskaga tagnay markii dambe ha ka fogaana fasamictu akhi yaquulu waxaan ka maqlay walaalkay oo markaa leh dakaltu calayhi bacdu wakti dambaan usoo galay ibn abi casruun faqaala liman qaطactum canii maxaa iga markaa yani maxaa iga go'deen oo iga dheeraateen waxay iga dheeraateen waa maxay qultu ina annaasa yaquuluuna inaka ashcariyun waxaan ugu jawaabay buu yidhi ninkii markaa waxa weeye abu cumar ee muwafaq ibnu qudaama ay walaala ahaayeen ayaa wuxuu yihi waxaan ku idhi dad baa waxay kaa sheegayaan oo yani xaggaaga ay ka sheegayaan inaad ashcari tahay oo caqiidada ashcariyada haysato saasaa naloga kaa sheegay faqaala markaasu wuxuu ihi wallahi ma ana ashcariyun ilahay baan ku dhaartay anigu ashcari ma ihi ashcariyan mu idin qora mise ashcariyun ashcariyan waa goday yani maadu waa tamiimiya yani waxa weeye hadday xijaaziye tahay waxay noqon lahayd khabarka markiisa waa marka in la kor dhigo marka ma ma ma alcaamilatu camala laysa waxaa la yidhahdaa ma xijaaziya yani tarfacu lisma wa tansib alkhabar ama maada waxa weeye marka aan waxba camal falayn waxaa la yidhahdaa yani marka tamiimiya ayaa la yidhahdaa wamuhafa fi lacطaafi qultu lahu intasib faqultu ma qatlu mujrimi xaraamu bu mala lafdi kale way usoo naqliyeen ma qatlu lmuslimi lakin waa cibaara laga fiicnay wuxuu yidhi waxaa fara badan bu yidhi mid dhuuban oo dhinacyadiisu dhuudhuuban yihiin intaan idhi war cab tirso yaa tahay yani markaa ayaa badan faqultu man malkaa halkaa malaa yidhi faqaala faqaala ma qatlu lmujrimi xaraamu markaasuu igu yidhi maa qatlu lmujrimi mujrim in la dilaa ma aha xaraamun xaaraan maaha bimacnaa wuxuu u jeedaa maadii tamiimiyadu isticmaalayoo waxaan ahay nin tamiimiya baan ahay masaladii naxwada buu sheegayaayo mas'aladaa naxwada ah qolada sidaas tidhaahda ayaan ahayoo maa qatlulmujrimi xaraaman mar haddaanu odhanin xaraamun uu yidhi bimacnaa maa tamiimiya buu isticmaala marka wuxuu ujeedaa waxaan ahay nin reer bani tamiima ayaan ahay saasuu ujeeda fa qaala wallahi ma ana ashcariyun marka maadani waxa weeye waa maa tamiimiya yani anigu ashcari ma ihi baan ihi hada macna xikaaya tani waa macnihii markaa xikaayadu ay lahayd qisadu macnaha ay lahayd saasay ahayd calaa kulli xaal tani waxay tilmaamaysaa siday marka ahlucilmigu aada isaga dhowri jireen oo isaga ilaalin jireen ahlubidaac inay wax ka qaataan siday uga fogaan jireen oo marka waxa weeye sheikha siday wax uga qaadanayeen baa waxaa loo sheegay inuu ashcari yahay dabeedna markaysa waa ka fogaadeen waa ka fogaadeen وعn mالك رaحimh الlahu taعaalى imaam mali waxa laga so wariy ilahay oo naxariistay qaala inuu yihi laa yuؤkhad الcilm عan arbacati cilmiga afar lagama qaato safihin yuclinu الsفha ruux markaa safiiha oo yani markaa aqoon daran oo aqoon darada iska caddaysanaya wain kaana arwa الnaas bimacnaa waxaa looga jeeda akhlaaqdiisa xun oo markiisaga iyo dhaqankiisa shareecada aanu ku dhaqmayn waa safiiho wuxuu doonu iska sameeyaa sharciga iyo waxa weeye cilmigu ma xidho waxa uu doonu iska sameeyaa safiiha kaasaa looga jeeda wain kaana arwa naas dadka markaa haba ugu riwaayo bato oo xadiiska uu warinaye uu yaqaanaa markaysaga haba marka ahaado ka dadka ugu yaqaanee mar haddaanu cilmigii ku dhaqmaynin oo yani markaa waxa weeye taasuu iska caddaysanayo yani markaa cilmi lagama qaato wa saaxibu bidcatin yadcuu ilaa hawaah iyo mid bidca u saaxiib oo hawadiisa dadka ugu yeedhaya kaana cilmiga lagama qaato kaana cilmiga lagama qaato waman yakdibu fii xadiidi innaas sheekada uu dadka u sheekeeyo ka beenta ku sheega kaana cilmiga lagama qaato wain kuntu laa astahimuhu fi lxadiid yani marka aan ahaadaba midaan ku tuhmaysanaynin yani markaa xadiidka gudihiisa bimacnaa waxa weeye ninkani isagoo xadiidka been ku sheegay laguma qaban laakiin markuu sheekada dadka uu sheekaynayo yani beenaha iyada markaa waa lagu qabto waa lagu arka inuu ku been sheego marka waxa weeye walow xadiidkii markaa inuu ku ku been sheego yaan laguba ogaane mar hadduu markaa warkii kale dadka uu sheegayaba uu ku been sheego isagana cilmi lagama qaato waayo lagama aamin qabo marka dambana dee inuu xadiidkana ku been sheego waayo waddada yar iyo waddada weyn bay kugu ridaa wa saalixin caabidin faadil iyo ruux markaa wanaagsan oo caabid oo cibaadaysanaya oo faadilin yani fadli leh ida kaana laa yaxfadu maa yuxadisu bihi haddaanu markaa xasidayn oo garanaynin bimacnaa waxa wey ruux qabanaya ma aha waxa uu ku warramayo bimacnaa waxa wey riwaayadii iyo xadiidkiiyo cilmigu shaqadiisa ma aha laakiin waa nin saaxibu cibaade ah saas aawadeed mar haddii shaqadiisa ayna xadiisku aynay ahayn oo xadiiska aanu si fiican u qaban karaynin dee waxa uu ka dhigayaa mid jaban iyo mid jiisu ka dhigaya xadiiskii waa qaldaya marka cilmigii waxa wey hadii lays ka yani ka qaata haddii lays yidhaahdo wax khaladuu dadki u laqimaya isagoo marka aan islahayn baa dadka khalad ayuu haddana khalad ku dhacaya kaana waxa weeye isagana cilmiga lagama qaato fa yaa ayuha aalibu ida kunta fi sacati walikhtiyaar ardaygow haddaad tahay waxa weeye xaalad waxa weeye markaa ballaad iyo yani kala doorasho ku sugan haddaad taa ku sugan tahay falaa ta'kud can mubtadicin mubtadic waxbaa ka qaadan raafidiyin raafidi ah oo shiica ah aw khaarijiyin ama khawaarija aw murjiin ama murji ah aw qadariyin ama qadari ah oo qadarka markaa diilaya aw quburiyin ama qubuuri ah oo waxa weeye kuwa qubuuraha quluwiga ku sameeya ku talax tegey yani ka mid ah aziyaaratu albidciya kuwa markaa la yimaada yani noocaas marka ah amaba qubuuraha caabida wahaakada ahlubidca kalena iyaguna waa lamid bimacnaa ahlubid misaal buu hadda intan u sheego wahaakada wuxuu kugu tilmaamayaa ahlubidac oo dhan noocay doonaan ba ha noqdaane yani can bakrati abiihim in markaa cilmi laga qaatay inay ahay fa inaka lan tabluga mablaga rijaal maxaa yeelay meesha raggu marka ay gaadheen gaari maysid saxiixa alcaqdi yani markaa ictiqaadkiisu uu faya qabo fi diini markaa diinta uu ka ictiqaadsan yahay matiina alitiصaali biاllaahi xidhnaanta uu ilaahay ku xidhayayna ay adag tahay صaxiixa nadari aragtidiisa iyo marka waxa weeye cilmiga uu arkayo masaa-ishu ay u muuqanayaan ay fayo qabto taqfu اlahara yani marka waxa wey raadka markaa raacaya bimacnaa aahaarta iyo axaadiista raacaya ila bihajri mubtadicati wa bidaci in mubtadicada markaa laga haajiro laga dheeraado mooyaane wa bidacihim iyo bidcooyinkooda laga dheeraado bimacnaa sidaad ku gaari kartaa waxa weeye waa inaad marka ahlubidac aada ka haajirto aada ka dheeraato sidaas yadaa wey marka wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal dadkaan cilmiga laga qaadanayn yani marka waxa wey ruuxii faasiqa ahaa ruuxii markaa kadibka iyo beenta yaqaanay ruuxii markaa mubtadica ahaa yani ruux marka waxa wey wanaagsan oo saalixa laakin waxa weeye xadiidkii cilmigu aanu shaqadiisa ahayn oo cilmiga ma qabanayo cilmiga ma qabanayo wax kastoo loo sheego waa dhaafaya marka cibaadadiisi yaynay ku kadin oo hayso dhan ruuxani waa saalix oo waa wanaagsan yahaye mar haddii waxa weeye cilmigu aanu shaqadiisa ahayn oo cilmigii aanu qabanaynin yani waxa weeye marka iskaga dheero oo cilmiga ka qaadan saas aawadee waxaa laga soo wariyaa selafka qaarkood inay yidhaahdeen toddobaatan markaysaa markaa waxa weeye ahlu cibaade ah oo mid waliba ammaano leeyahay waa ducadooda rajaynayo oo aanan cilmi markaysa iyo xadiis aanan waxba ka qaadan baa jira bu wuxuu sheegaya waxa waa dadka marka waa saalixiinta ee ahlucibaadada ah e aanu cilmigu shaqadooda ahayn bimacnaa cilmiga aan qabanayn kuwaas ayuu markaa sheegaya wallahu aclam subxaanaka allahuma subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu ala muxamadi wala ali muxamed qala musanif raximah llah وkتب الsyر والاعتصام بسنة xاafiلة بإجاaز أهل السنة على البdع يعني كتبت سيروينك تواريخ كورما والاعتصام بالسنة هي سنة قصد هذا قصنا كتبت كورمته حافلة وحيكب وحدة بإجهاز أهل السنة على البدعة أهل السنة سيدة إسوكا بالراعين أيان يعني بدعة إجهازك وحل إلى ذا يعني الروح داوعة مركا مركا لداوع تريه oo la iskaba raacinayo markaasaa la yidhahdaa waxa weye ijhaazkaasaa la yidhahdaa marka ahlu sunnuhu siday waxa weye bidcada markaa yani isu kaba raacinayan bimacnaa u dabargoynayaan ayaa ka buuxda iyo wamunaabadati lbid wamuna wamunaabadati lmubtadica iyo munaab yani markaa siday u tuurayaan markaa mubtadicada dadka ahlulbidaca ah siday u tuurayaan oo wax tixgelinaayo inay usiinayn walibticaadi canhum iyo siday uga fogaanayaan كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض سيدي أقفق هذوك لا يقفق أنيان كفيض قباء عاصمات قباء ديران شاه وكديراضه كي عدد قبي إبكي ولهم قصص وواقعات يطول شرحها وحاوسنا ذي يعني أهل السنة قصوين يدعدوين آه شرحست لشرحي ديراني لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها ayeeshe waxaa markaa ii wanaagsan inaan tilmaamo ilaa ru'uusi almuqayadaati yani markaa umuuraha lagu qayday ee bimacnaa baababka looga dhigay madaxyadooda inaan ishaaro ee fiiha marka mas'aladaa ku sugan waqad kaana asalafu raximahum allahu yaxtasibuuna aliqtisaaf alistiqsaafa bihim waxay salafku ahaayeen ilaahay ha u naxariistee yaxtasibuuna qaar ajar ilaahay kaga dalba ayay ahaayeen alistikfaafa bihim ahlulbidaca fudaydsadka ay fudaydsanayaan oo yani markaa waxaan qiimo lahayn ay ku tirinayaan iyo wa taxqiirahum xaqiraadda ahlulbidaca ay xaqirayaan ajar bay markaa ku dooni jireen yani ilaahay bay ugu cibaadaysan jireen oo ajar bay markaa ku rajayn jireen inay taa ku helaan iyo wa rafda almubtadici wa bidcatihi iyo markaa mubtadica iyo bidcadiisaba in la tuuro taas iyadaabay markaa yani ku samayn jireen yani inay ajar ku doonaan wayuxadiruuna min mukhaalaطatihim wa mushaawaratihim waxay ahaayeen qaar ka diga dhexgalka la dhex gelayo ahlulbidaca iyo talada lala tashanayo wa mu'akalatihim iyo cunitaanka wax lala cunaayo falaa tatawaaraa naaru suniyin wa mubtadicin yani tatawaara waxa weeye waa markaa isqarinta ayaa la yidhahdaa xataa tawaarat bilxijaab lakin waxaan filayaa in markaa eraygan sawaabkiisu inuu yahay falaa tataraa'a oo khata matbaci wax la mida ay tahay markaa falaa tatawaara marka waxa way macnuhu marka uu yahay falaa tataraa'a naaru suniyin wa mubtadicin isma arkaan yani ruux markaa bidcoola iyo ruux suni ah dabkoodu isma arkaan bimacnaa shaqo iskuma lehe waa marka yani ahlu sunnuhu ahlubidac waa ka fogaadaan waa ka dheeraadaan wa kaana min asalafi man laa yusallii calaa janaazati mubtadicin haddii xadiis ku soo aroortay laa tataraa'a naaru naaruhuma markii la sheegayo gaalada iyo muslimiinta labadooda dab isma arkaan labadooda dab isma arkaan bimacnaa waxa weeye waa markaa muslimiintu marka waa ka fogaanayaan markaa gaalada gaalada marka waa ka fogaanayaan bimacnaa inay ka haajirayaan baa laga tilmaamaya ti oo kale ayuu marka halkana inoo tilmaamayaa in markaa ahlu sunnuhu albidac ay ka fogaanayaan wa kaana min asalafi waxaa ka mid ahaa salafka man laa yusallii calaa janaasati mubtadicin ruux bidcoole ah janaasadiisa midaan ku tukanin baa ka mid ahaa fayansarifu markaasuu gadoomi jiro o markaa laabmi jiray waqad shuuhida min alcalaamati shaykhi moxamed ibni ibraahim waxaa la arkay oo laga arkay markaa shiikii cilmiga badnaa ee moxamed ibn ibraahim la odhan jiray yani dhintay sanadii kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo siddeetan markay hijriyadu ahayd raximahu llahu tacala ilaahay u naxariistee waxaa laga arkay insiraafuhu can asalaati calaa mubtadicin gadoonka uu ka gadoomaya ka laabmayo mubtadic tukashada uu ku tukanayo